bismillahi raxmaan raxiim mudar jawaal wafdigeena waa wafdi balaaran oo an aniga horkacayay abdila hadlayso oo wasiirka kalluumaysiga kheyraadka badda waxaa kaloo igu celiyey ra-iisul wasaarihii dowladda kumeelgaadka aheed professor cali maxamed geedi xildhibaan dowladda federaalka ah ee la yidhahdo ducaale agaasimaha guud wasaaradda caafimaadka waxaa kaloo igu celiyey xildhibaan kasoo jeeday dowladda zealand khaasatan gobolka la yidhahda esbo oo keenay oo wakiil uga ahaa dowladda filan daawo ee ay soo dirtay oo asaga dalka keenay haddana loo sii gudbinayay gobolka shabeellaha dhexe saa darteed waxaanu gobolka shabeellaha dhexe saakay aan u tagnay waxay ahayd inaynu daawadaasi iyo sariirahaasi oo agab caafimaad oo isugu jira sariiro waxyaabo kaloo dhiigga lagu cabira miisas qalab kala duwan oo dowladaasi finlandka yimid inaanu ku wareejino gobolka shabeellaha dhexe ayaanu arrinteena intaas ayuu ahaa socdaalkeena uu ku koobnaa waa gartay marka waxaad ii sheegtaa saaxatu wasiir meeqa sariira baad wareejiseen iyo dawo noocee ah cisbitaalka gobolka shabeellaha dhexe aan idhaahdo cisbitaalka gobolka shabeellaha dhexe iyo degmooyinkiisaba markee waxaa joogay macalgudoomiyaalka degmada waxaana loogu talagalay agabkaasi oo caafimaadee in la dhigo cisbitaalada ay dowladda gacanta ku hayso ee looguma talagelin kuwa baraafiska ee shaksiyaadka ee lacagaha lagu qaata meel kasta ee ay dowladda gacanta ku hayso ee ummadda tabarta daran oo aanan iska bixi karin in lagu jiifiyo lagu daryeelo marka konton iyo sideed sariirood iyo qalab kale oo noocyadooda kala duwan oo materiaalis ah ee adab caafimaad ah ayaa ayaa meeshaasi ayaalay oo lagu wareejiyey guddoomiye ku-xigeenka iyo arrimaha bulshada ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana goobjoogka ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka marka mo deeq dowladda finland ay ugu tala gashay soomaaliya ba mise waa deeq kale oo ay dowladda soomaaliya ku yaboohayso cisbitaalada dadka loogu adeego ee dowladdu gacanta ku hayso markaan taas fasiraad aan ka bixiyo waa sida noo sheegay xildhibaankii xildhibaan cabdiraxmaan ee daawada la socday wuxuu noo sheegay codsi ka yimid gobolka shabeellaha dhexe ee egatay dowladda finland in jawaabteedu ay ahayd daawooyin kale soo socda oo hordhaca inay u tahay taasoo macnaha oo ah deeq ka timid weye dowladda finland gobolka khaasatan gobolka esbo waxayna u socotay oy qaas u ahayd gobolka shabeellaha dhexe waa gartay mudane ceymoy marka haddii aad la kulanteen dad ku jira cisbitaalka ama xaaladdu aad qiimayseen waa sidee xaaladda guud ee magaalada jowhar iyo guud ahaan gobolka marka aad maamulkii warbixino ka qaadateen oo dhinaca caafimaadka iyo daryeelka bulshada intuba markaan tagnay waxaana la geeyey meelihii sida haddaad ka dhawaajisay oo caafimaadkii oo xanuucaas iyo meeshii gobolka iyo soo dhaweyntii waxaan ugu tagnay adiga bukaano waa jiraan saddan yar oo tabar daran oo waxyaabaha qaarkood aanan kari karin aan wadi karin cisbitaalkan hadda waxaa dhaqdhaqaaqa waa cisbitaalkii oo juwar ee weynaa ee intersos oo saa laftigeeda riyaalkiisa iyo dawadiisa iyo tayadiisa iyo dhismihiisaba liita saa darteed waxaa loo baahan yahay wax oo meelaha hadda ay kalifay in gobol uu meela kale wadama kale ay wax ugu yimaadaan waxay tahay marxaladda halala joogo iyo tabardarada saa darteed waxaanu soo aragnay dad u baahan bini aadanimo mid soomaalinimo mid walaaltinimo waxaana waxaana leenahay hadda waxyaabahan iyo sacbadaada loogu dhargaala yiri allah naga saaro anakana dowladdii dowladdii la yaqiinay ee dowladdii dhexe ee soomaaliya ahayd iyo awooddeedii iyo wasaaraddii caafimaadka iyo wasaaradihii dalka ka jiri jiray barsimaadkii sidai ahaayeen waa la yaqaana taasoo kale alaadoo kaso sidaa ka fiican insha allah